madaniyatun labadan suurad marka suurat lfalaq iyo suurat nnaas labadooda waxaa loo yaqaanaa mucawidataan almucawidataan labadii wax magangelinayey waxay magangelinayaan qofka aafaad iyo shar ayayna ka magangelinayaan fadli badan baana nebiga uu ku sheego wuxuu yihi rasuulka sal ll ly slam alam tara aayaatin unzilat illeyla miyaadan arkin aayado lasoo dejiyey caawa lam yura midluhuna qadu ayagoo kale lama arag acuudu birabbi lfalaq acuudu birabbi nnaas sunanu tirmidi waxaa ku sugan nabigu sal ll ly slam inuu yihi qul dheh ayaa la yihi qul huwa allahu axad walmucawidatayn xiina tumsi wa xiina tusbix markaad galabsanaysa iyo markaad waaberiisanayso akri qul huwa allahu axad iyo mucawidateynka ayb saddexdooda galabkii adkaaru sabaaxna waa ku jirtaa adkaarulmasaana waa ku jirtaa halaaa maraatin akri markaa takfiika min kulli shayin wax kasto way kaa kaafinayaan wax kasto way kaa kaafinayaan saxiixeynka min xadiidi caaisha waxay leedahay nabiga sal l l slam hadduu firaashkiisa galo qul huwa allah iyo qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas ayuu saddex jeer intuu farihiisa gacmihii calaacashiisa ku afuufo ayuu jirkiisa marinayay markii uu xanuunsadayna anaa intaan ku aqriyo ayaan gacmihiisa intaan kula tufo ayaan gacmihiisa u marmarinayay marka naam lisharafi yadayhi sala allahu calayhi wasalam ayay saa u yeeleysa naam isticaado marka maxaa la yidhaahdaa suuradahan ile waxay wataan magangal isticaadadu waa dalabulcawd magangelyo oo la dalbo waay marka waxay ka kooban tahay arkaan mustacaadu bihi mid la magan galo iyo mustacaadun minhu iyo ku laga magan galo almustacaadu bihi waa allah ilaahay unbaa la magan galaa magacyada alle ama tilmaamaha alle waayo nabiga sal l slam markay soo degtay qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum cadaaba min fawqikum qaala acuudu biwajhika buu yihi ilaahu wejigaagaan soo magan galay wejiga waa tilmaan ilaahay leeyahay wy marka magacyada alle ama tilmaamo alle bis ayaa la magangeli karaa acuudu biqudratika nebiga waa yidhi acuudu bikalimaat illaahi taamaati ilaahay kalimaadkiisii dhammaystirnaa kalimaadka alle allay ka imaadeen xaggiisa tilmaanay marka rabbi u tahay subxaanahu wa tacaala marka khulaasadu marka waxay muslimiinta isku waafaqsan yihiin cid aan alla ahayn inaan la magangelin oo isticaadada marka yacni magan yacni sharta maqan ee adiga aadan u jeedin ee kaa maqan allah unbaa kaa celi kara waxaa laga hadlayaa de shar maqan ayaan ka hadlaynaa ee adiga indhahaaga ka maqan ee ka hadli mayno maalan qof halkan hadda soo socdo oo aa wixii uu kugu dili lahaa oo kala wato oo aad tiraahdo qof kale oo isaga marka kaa celin karo aad tiraahdid war qofkan iga qaabilo iga qabaniho taasoo kale ma laga hadlayo waayo midaasi wax muuqdo oo sabab muuqdo loo diraayo weyna waxaa inagu aan ka hadlaynana wax qeyboodan u jeedin weeyaan waxaan wax shar aadan u jeedin alla unbaa kaa celi kara soo ma garanin waxyaababa dad badan baa marka dad shirkiga la jeclaysiiyo wax isku qasqasaa jira marka mustacaadu bihi almustacaadu bihi huwa allahu waxdahu almustacaadu minhuna maxaa la magan galaa nebigu markii istiqraa' lagu sameeyey sala allahu calayhi wasalam isticaadadiisa waxa uu ilaahay ka magan geli jiray laba shay ay ahaayeen sideeda marka hore waa shay waa shar shar ayuu rabbigii ka magangeli jiray shar marka maxaa la yidhaahdaa laba shay baa sharta la yidhaahdaa cuquubaatun wa asbaabuhaa waa cuquubo iyo sababkeed laba waay marka ogow marka isticaadada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay ku dul wareegatay waxa uu ilaahay ka magangeli jiray shar unbay ahayd shartaasina maxaa la dhahaa shar shar waxaa la yidhaha aalaam ciqaab iyo xanuun in lagugu qabto waa shar xanuunku waa shar iyo dhib iyo asbaabtii xanuunkaa iyo cuquubadaa keeni lahayd labadaasuu marka nebigu isticaadadiisu labadaas isugu jirtay mararka qaarna inuu labadoodaba jamciyaa dhici jirtay sida xadiidkii allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wabimucaafaatika min cuquubatika wabika minka laa uxsi hanaan calayka anta kamaa atnayta calaa nafsik muxuu ilaahay ka magan galay nebiga laba shay caro ilaahu caradaadan kaa magan galay iyo cuquubadaada caradu waa sabab cuquubada keena soo maaha markuu ilaahay ku caroodu ku ciqaabaha marka caradii oo sababtii ciqaabka ahaydna waa ka magan galay ciqaabkii laftirkiisiina waa ka magan galay isticaadooyinka nebiga marka lasoo koobo labadaas macno oo shartu ay keenayso ayaa waxaa ayuu nebigu ilaahiisa ka magangeli jiray ayb waa sabab iyo musabab marka xumaanta sababkeedana waa inaa ilaahay laga magan galo xumaanta lafteedana in ilaahay laga laga magan gala alimaam ibnu lqayim badaa'icu lfawaa'idka baxhi dheer ayuu labadan suurad ka sameeyey aada u qiimi badano qofkii marka meelaha kasii akriyana wax badan buu fawaa'id badan buu ugu tegayaan labadan suuradood waxaa kaley ku soo degeen ama ay ku yimaadeen waxaa jirtay nin labiid ibnulacsom la yidhaah oo yahuudi ah inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu sixray shanlo uu nebiga ku shanlaystay iyo tin shanladaa marka yacni timaha timaha soo daadaato ayuu qaaday waxbuu intuu isku guguntay isku xirxiray ayuu wuxuu geliyey ubax baashan geedtimireedka ubixiisa oo weliba lab ah oo dhe aan dhadig ahayn ayuu jeexay uu dhex geliyey ceel ayuu marka la tegay dhagax ceelka yacni agtiisa ahaa ayuu hoosta ka geliyey waxna marka waa ku tuftufay iyo sixir iyo waxbuu ku sameeyey marka rasuulka sala allahu calayhi wasalama muddo ayuu markaa xanuunsaday oo markaa yacni xanuunkaana marka waxyiga iyo caqliga ma ahayn waxyiga iyo caqliga ma uunan ahayn bal uun keliya markaa de waxaa ku dhacay haweenkiisiibaa marka yacni laga xabisay kaanuu marka haweenkiisi inuu u tegayo u malaynayaa ma u tegaya waa waa ka xabisnaa aduu meelahaasuu ku dhacay un xanuunka bis marka sixir uga dhacay xagga maskaxdana ma ahayn sixir uga dhacay xagga waxyiga saameyn ku yeeshayna ma ahayn biitifaaqi alculamaa waayo haddii hadhow la yidhaha sixirka marka layska idlaaqo qaar horta way diideen caqlaaniyiintoo kale waxay leeyiin nebiga lama sixrin waayo haddii la dhaho waa la sixray waxaa ka dhalanayo qur-aankanba inuu markaa dee qof masxuur ah waxa uu akrinayo see loogu kalsoonaanaa bay dhehe ayay dhahayaan ee xadiidkii bukhaari hadduu ku sugan yahay aayadihii qur-aankana ay kusoo degeen nebigana lagu imtixaanay dee nebigu waa xanuunsan jiray sixirkuna waa un xanuun wax kale maaha xanuunna ambiyada waa ku bannaan yahay inay xanuunsadaan mansiladooda hoos uma dhigaayo laakiin waxyiga xaggiisana ma ahayn dhanka waxyiga ilaahay nebigiisa waa ka saafigareeyey xagga caqliga iyo maskaxda nebiga kama tegin oo majnuun ma noqonin salawaatu salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi marka aayadahan baa soo degeen laba malag baa soo degtay jibriil iyo malag kale markaabay suurada aayadahan bay akhriyeen labadan suuradood ay ka kooban yihiin markii aayad la akriyaba waxaa furmaysay xanuun baa nebiga ka siibmaayey meeshaabaa markii loogu tegay wixii isku uu ninkaa wax ku sixray markaa nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la yihi ninkan ma la dilaa wuu iska dhaafay rasuulka sal ll l slam ma rabo buu yihi inaan shar shar inaan kiciye ma rabo buu yihi kulle wax unbuu isaga dhaafay ama shar iyo waxyaabo kalu ka yani baaqsaday nebiga salawaat ullahi wasalaamuhu calayhi ee dil waa mudnaay kaas marka macaanidaasna suuraddu marka way ku timid saa darteed marka waxyaabaha saa saxarada shartooda iyo waxyaabaha ilaahay looga magan galo ayay ka mid tahay qaala tacaala alla wuxuu yihi bismi illaahi araxmaani araxiim qul dheh acuudu waxaan magangelayaa birabbi lfalaqi kan la kala dhambalay rabbigii ayaan magangelayaa waxa la kala dhambalay marka maxay yihiinna waxaa loo badan yahay waa subaxa subaxa markuu soo baxayo marka waxaa mugdigii ayuu ka dhambalmayaa markaasuu iftiin imaanaya faaliqu lisbaaxi wajacala alleyla sakanana suurat lancaam aan kusoo marnay waxaa kaloo laculimada qaar ay yidhaahdaan waa caam shay kastoo la kala dhambalay xabadda xabadda dhulka lagu duugo oo uu alla dilaacinayo kulli waxaas oo dhan waa soo gelayaan yay dhahayaan laakiin waxaa un loo badan yahay subaxa qul dheh acuudu waxaan magangelayaa birabbi اlfalaqi kan la kala dhambalay rabbigiisa waa waa beriga waa berka rabbiga waaga baryaya rabbiga abuuray oo maamulo ayaan magangelayaa min shari maa shay shartii ayaan ka magangelayaa khalaqa uu abuuray wax kasta uu abuuray shartoodaan ka magangelayaa alle waxa uu abuuray marka waxaa soo gelaya xataa naftaada naftaada shar ay leedahay lafteeda soo maaha xadiidkii khudbatulxaajada maxaa ku jiray wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusinaa wamin sayi-aati acmaalina naftaada lafteedaa ka mida shaydaankaa ka mida bani aadamkaa ka mida wax allaale wuxuu sharu saaxiiba min shari maa khalaqa abuurista alla marka ceeb ma leh ee shartu waxay ku jirtaa shayga makhluuqa ah marka alficlu gayru lmafcuul marka abuurista alle ou abuurayo shayga ay sharta ku jirto xikmada xikmad baa ka dambayso abuurista alle iyo ficilka alle shar ma lagu sheegayo washaru laysa ilayka laakiin shartu maxay ku jirtaa makhluuqay ku jirtaa sharta saa darteed aayadda shartii iyo maa khalaqa khalqigiina allah loo tiiriyey abuurista shartiina waxaa ay ku ay dhex jirtaa wixii lagu abuuray min shari maa shay shartii baan ka magangelayaa khalaqa uu abuuray waa cumuum markii la caam yeela haddana la khaas yeelay wa min shari gaasiqin habeenka shartiisa ayaan ka magangelayaa idaa goortii waqaba uu mugdiyeeyo habeenku markuu mugdiyeeyo yaan shartiisaan ilaahay ka magangelayaa waayo habeenku markuu mugdi noqdo wax walba shar wada waa soo baxayaan habeenkaa mugdigiisa isku qarinayaan ama tuug ha ahaado mid wax dili raba ha noqdo ama ha noqdo bahalladii iyo ha noqdaan xiliyadaasay markaa inta soo dhuuntaanay ninkii markaa jinnigu sidoo kale intishaar uu leeyahay waa qoraxda markay dhacdo soo intishaarayaan walidaalika nabigu wuxuu yihi sal l slam ilmihii la celiyo ilmaha yaryarkaa in la celiyo oo guriga lagu celiyo oo aan la dirin marka maqribka iyo uu galo gabalka uu dhaco aasiq marka akarulmufasiriin habeenkaa laga wadaa ayb wa min shari gaasiqin habeenkii shartiisii ayaan ka magangelayaa idaa goortii waqaba uu mugdiyoobo uu mugdiyeeyo ee idaa adalama uu mugdi galo wa min shari nafaahaati kuwa afuufo shartooda ayaan ka magangelayaa filcuqadi guntimaha afuufo annafaahaat waa sifo mawsuufkeeda la xadfay waxaana fiican in loo qadaro alanfus wa min shari lanfusi nafaahaati la yihaha marka naaga hadda lagama wado naagna wax waa sixirtaa ninna wax waa sixiraa hadda naag annisaa nafaahaat ma laga wado sidaa si marka nin iyo naagba ay usoo galaan waxaa laga wada alanfus wa min shari nafaahaati wa min shari lanfusi nafafyaalkii shartoodii ayaan kaa ayaan ayaan kaa magangelayaa ayaan ka magangelayaa rabbi nafsadihii annafaahaati afuufidda badnaa fi lcuqadi guntimaha afuufaayey oo saaxirku mar walba yacnii timo iyo cidiyo iyo waxbuu intuu isku gugunto ayuu afuufaa lidalika ayaa marka waxaa la yidhaahdaa qofku hadda timaha ka timaha iyo cidiyaha iyo intuu iska guro marka inuu meel ku duugo ama uu si uun yeelo aathaarna way kusoo aroortay arrintaasi kolley ibnu xajarna uu fatxulbaariga uu ku keeno ujeedku un wuxuu yahay inaynan ku ciyaarin ama aynan ka faa-iideysanin kuwa wax sixro ayb sixirkuna meelo badanaan uga soo hadalnay ada inuu jiraban wa min shari xaasidin kuwa xasdo kuwa xasdaaya shartiisa ayaan rabbi ka magangelayaa idaa goortii xasada uu xasdo marka uu xasdaayo wa min shari xaasidin yacni kuwa xasdo weliba meeshan waxaa laga wadaa bay yidhaahdeen isha wa min shari caynin xaasidin il kastoo u xasdayso waay qofku markay xaasidnimo qalbiga uga jirto ou cuqdad badan yahay oo qalbigii shar xasadku waa waa naar iyo shar qalbigii degtay waay marka qalbigu ou shartu sidaa ay u degto shayaadiintii marka inay la jaan qaado ayaa dhow oo marka uu halis u yahay qofka ishiisii marka iyo qaiyo yacnii nafsadaasi xun iyo isheedii waxa ay fiiriyaan marka saameynay ku yeelanayaan saameyn ayay ku yeelanayaan waa dhibayaan marka marka wa min shari xaasidin kuwa xasdaa shartiisa mid wax xasdaaya shartiisaan ka magangelayaa idaa goortii xasada oo wax xasdo kolkau wax xasdaayo yacni markaas oo wax xasdayo xaasidnimada ay ku jirto ou qofka saa isha oo ugu fiirinayo shartiisa waayo markaasaa shartu ou wadaaba qofkan markaa uu wax fiirinayo ayuu shartu wadaa ayb culimadana waxay leeyihiin de xasadku waxa un ilaahay un looga magangalo bacd allaahi tacaala waxaa looga magan galaa qofka xaasidkaa in wax layska siiyo layskaga ixsaan falo isaga markaa dhow arrintaa waa kar jabinaysaan waa kar jabinayna ayb in laysaga ixsaan falo iyagoo ka fiirinaya marka idfac bilatii hiya axsan aayaddaha